halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggeena v o a somaali com galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti afar iyo labaatanka bisha disembar labada kun iyo laba iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dabeelo iyo qabow aad u daran oo ku dhuftay waddamada waqooyiga amerika meelo badan oo ka mid ah iyo magaalada toronto oo la xiray qaar ka mid ah adeegyada dadweynaha xeer waxaa magaarinaba maarata oo bannaanka loo bixi waaya qabow daraaddiis xataa shaqo waa aadi wayne saameyn weyn buu noo geystay khaasatan dadka maaragtay oo ku cusub waddankan oo ku dhalanin oo mardhow imaaday aad bay hoosh ugu adag tahay xaaladda marka aad bay ugu adag tahay
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaa warbixin ku saabsan xiisadda siyaasadeed iyo amni ee maamul goboleedka koonfur galbeed nin faransiis ah oo weeraray xarun dhaqan oo kurdiyiintu ay ku leeyihiin magaalada baris waxaa kalooad maqli doontaan dhacdooyinka toddobaadka hambaliyada iyo heesaha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii madaxweynaha dalkaasi ukrein zeleniski ayaa uga digay dadkiisa weerarada sii kordhaya ee ruushka ee xilliga ciidda masiixiga zeleniski ayaa ugu baaqay dadka in fiiro gaar ah ay u yeeshaan digniinaha hawada islamarkaasina ay iscaawiyaan oo midba midka kaleeto uu ka warhayo zeleniski ayaa khudbaddiisii jimcada wuxuu ku sheegay in uu la kulmay taliyayaashiisa militariga si uu dib u-eegis ugu sameeyo tallaabooyinka ay qaadanayaan si ay uga hortagaan weerarada moscow waxuuna intaas ku daray in ruushka uusan wax ixtiraama u haynin ciidda masiixiga iyo diinta intaba maalmihii lasoo dhaafay hoggaanka militariga ee ukrein ayaa waxa uu digniin ka bixiyey suurtagalnimada weeraro cusub oo gantaalo oo ruushka uu ku qaado kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta dalkooda oo horey ay u burburiyeen duqeymaha dowladaha aan duuliyaha wadin taasi oo keentay koronto la-aan iyo dhibaato dhinaca biyaha ah hadalka zeleniska ayaa waxa uu imaanayaa laba maalin kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu aqalka cad uu ku martiqaaday islamarkaasina uu u ballan qaaday in maraykanku uu sii wadayo taageerada aan kala joogsiga lahayn ee uu la garab taagan yahay shacabka dalkaasi ukrain maxkamadda sare ee dalkaasi iiraan ayaa aqbashay rafcaanka laba dibadbaxyaal oo dil lagu xukumay sababo la xiriira cillado dhinaca baarista kiisaskooda sida uu sheegay garsoorka dalkaasi maanta rabshadaha ayaa dalka oo dhan ka bilowday bartamihii bishii sebtembar kadib markii ay ku dhimatay xabsiga haweeney laba iyo labaatan jir ah iyadoo oo kurdiga iiraan ah oo la odhan jiray mahsa amiine oo ay xireen booliiska akhlaaqda uu fulinayo shuruucda sharciga lebiska ee qasabka ah ee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan iiraan ayaa daldashay laba mudaharaadayaal horaantii bishan muxsin shakeri oo saddex iyo labaatan jir ahaa waxaa lagu eedeeyey in uu xiray waddo muhiima bishii sebtembar uuna mindi ku dhaawacay nin ciidan ka tirsanaa maajid raza ranavard oo saddex iyo labaatan jir aha ayaa isna waxaa lagu eedeeyey inuu tooray ku dilay laba xubnood oo ciidanka ah oo wiish laga soo laalaadiyey laguna dildilay halkaasi meel fagaara oo laisugu soo baxay hay-adda caalamiga ee amnesty ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta iiraan ay raadinayaan in ciqaab dila ay ku fuliyaan ugu yaraan kow iyo labaatan qof oo ay ugu yeertay tijaabooyin dhalanteed ah oo loogu talagalay in lagu cabsigeliyo dadka ka qaybgelaya kacdoonka shacabka ah ee gelgelay dalkaasi iiraan kuuriyada waqooyi ayaa laba gantaal oo ridada gaaban ah waxa ay ku gantay baddeeda bari shalay waxaana taasi ay timid maalmo kadib markii duuradaha dagaalka ee maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ay sameeyeen dhoolatus wada jir ah oo kuuriyada waqooyi ay u aragto carab isduulaana kuuriyada waqooyi ayaa sanadkan waxa ay samaysay tijaabooyin gantaallo ah oo aan hore loo arag taasi oo khubarada qaar ay ku tilmaameen iskuday ay ku xoojinayso awooddeeda hub ayna ku markaasi cadaadinayso kooxaha ka soo horjeeda in ay sameeyaan tanasulaad sida in laga qaado cunaqabataynta wadaxaajoodyada mustaqbalka kuuriyada waqooyi ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay samaysay tijaabooyin waaweyn oo loo baahan yahay si ay u hesho dayaxa gacmeedka ugu horreeya ee waxbasaasay iyo gantaalo balastig ah oo badan oo iskaga gudba qaaradaha oo awood u leh in uu gaadho dhulweynaha maraykanka warkiina dhegeystayaal waa naga intaas kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay madaxweynaha koonfur galbeed iyo xubno ka mida mucaaradka kasoo horjeeda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalkii shalayt ka dhacay magaalada baydhabo waxaa warbixinta noo soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo shir jira idku qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay dagaalka maalnimadii shalay ka dhacay magaalada baydhabo wuxuu kaloo madaxweynaha sheegay shacabka koonfur galbeed inay yihiin dad nabadeed oo aan wax dana ugu jirin colaad iyo iskahorimaad marka dhacdadii dhacday waa baari doonaa waana la xisaabtami doonaa cid kastoo samaysay laakiin aad iyo aad baan uga xumahay waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsi u diro cid allaale ciddii ku geeriyootay dadkii ku dhintay allah u naxariisto samir iyo iimaan allah ka siiya eheladii iyo dadkii reer koonfur galbeedba inta ku dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad ha siiyo intii dhibsatayna ilaahay intaan ha nooga reebo intaas kadib dadka reer koonfur galbeed waa dad nabadeed waxaan rabaa inaan baaq guud oo nabadeed diro sidaa la socotaan dhaqankaanaga noloshaanaga diintaanaga iimaankaanaga wuxuuna farayaa nabad nabad baa naas la nooga leh inaan nabadda ilaalino nabadgelyadana aan hayno madaxweyne cabdicasiis laftagareen wuxuu kaloo caddeeyey inay fidsan tahay gogol nabadeed shirka nabadda ee lagu baaqay shanta bisha janawari qof walba oo tabasho qaba uu tabashadiisa meesha kusoo bandhigi karo cid kasta oo dee ama siyaasad inay ka hadasho rabto ama konsaan kala qabto ama wax tirsanayso gogol nabadeed baa fidsan gogoshaas nabadeedyay ku sheeganayaan ciddii cid kasta waxay rabtana iyay sheeganaysaa wax harayba waa isbuuc dadka shacabka ah loo turo nabadda ha laga shaqeeyo odayaasha dhaqanka iyo culummada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo cid kastoo mas-uuliyiin ahna waxaan leenahay aan u wada istaagna sidii nabad aan ku ahaan lahayn dadka annagana nabadgelyo ugu noolaan lahaayeen maanta mushkiladana hayso mid annaga dhexdaanada loo baahan yahay maa in xabad lagu rido ama laisku rido xabadda labada askari oo ciidamada qaranka ka tirsan ay isku ridayaan waxay muhiim u tahay in lagu rido khawaariijta ugu dambeyn madaxweynaha ayaa si gaala ula dardaarmay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan ciidamada qalabka sido waxaan rabnaa inay furumihii iyo halgankii iyo difaacii shacabkooda inay sidii u haayaan waana ku mahadsan yihiin say hadda u haayaan haddana waxaan rabnaa inay sii laba jibaaraan oo ay shabaab ka ilaaliyaan dadkooda nabadgelyana deegaankooda loogu noolaado ayaga dhexdoodana aan latusin la istusin cid kastoo ciidamada ka mid ahna inay furinteedii iyo meeshii boosishinkeeda aheed oo shaqada ay ka lahayd ay tagto dadka reer baydhabo inaanan qax kale iyo orod kale loo celinin dhinaca kale shiine macalin nuurow oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka koonfur galbeed islamarkaana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed oo isna shir jira ayd ku qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay dagaalka baydhabo ka dhacay inuu ahaa weerar gardara ah oo lagu beegsaday guriga mid ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed runtii waxaan leenahay inta dhimatay rabbi ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo ka sokow ciidanka badbaado qaran ma aha ciidan saas ku soo afjarmi doono insha allah waxaan leenahay dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweynow in ciidankii qaran ee booliiskii iyo nabad sugiddii iyo militarigii xoogga ay dadkii shacabka ahaa u awood sheegtaan oo ay ka qaataan nin wakhtigiisu dhammaaday amar ay ka qaataan nasiib darro weyn baan u aragnaa waxaa tahay sharci ilaaliyihii waxaan kaaga fadhinaa jawaab deg deg ah annaga cidna soo afjari karta iyona ma laho xoognala kuma haysan karo ummadda koonfur galbeed meel walbay joogaan annaga magaaladan dhib uma rabno laakiin cidna ka yeeli mayno xoog baan kugu haysanaynaa cidna ka yeeli mayno waxa aan ixtiraamaynay sharciga waaye maalnimadii shalay ayay ahayd markii dagaal culus oo u dhexeeyey ciidanka koonfur galbeed iyo maleeshiyaad mucaaradka koonfur galbeed ka soo horjeeda uu ku dhex maray gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wuxuuna dagaalkaasi geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dabaylo xooggan iyo qabow ayaa ku dhuftay badi wadamada ameerikada waqooyi waxaana meelaha sida weyn looga dareema ka mida magaalada toronto ee dalka canada oo sababay in la xiro dhammaan dugsiyada sidoo kalena ay baaqdaan duulimaadyada qabowga waxaa sidoo kaleeto uu saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka dadka gaar ahaana kuwa ku cusub dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa toronto nooga soo diray wariyaheena xuseen nuur xaaji baraf qabow iyo dabeelo daran oo ka dhacay magaalada toronto iyo hareeraheeda ayaa saameeyey guud ahaan nolosha dadka iyo waxbarashada dhammaan iskuullada ayaa xirnaa jimcihii shalay sidoo kale waxaa la baajiyey duulimaadyo kor u dhaafaya ilaa iyo boqoliyo konton oo ka baxayay ama kasoo degayay shan garoon oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha ee magaalada toronto sidoo kale shaqaalaha boostada ayaa sheegay inaysan xilligan sidii loogu talagalay ku gaarsiin karin dadka isku diraya hadiyadaha xilligan fasaxa hay-adda saadaasha hawada ayaa ka digtay qabowga iyo barafka dadka ayaana loo jeediyey inay ku nigaadaan guryahooda in ka badan boqol gaari ayaa galay shil uu sababay hawada oo xun iyo barafka sita dabaylaha waxaa jira dhaawacyo inkastoo booliisku ay sheegeen inay yihiin kuwa aanan sidaa u darnayn duqa magaalada toronto john tory ayaa sheegay inay dadaal walba ku bixin doonaan sidii sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku nadiifin lahaayeen waddooyinka isagoo ku booriyey darawalladu inay muujiyaan taxadar qabowgu wuxuu si daran u saameeyey dadka ku cusub magaalada toronto kuwaasoo ka yimid dalal kulul sida soomaaliya oo kale qaarkood waxay ka baaqdeen shaqooyinkooda kadib markii ay xamil waayeen qabowga nuurdiin maxamed ayaa ka mid a dadkaasi xushiinow aadaa u mahadsan tahay waxaa weeye heer waxaa magaarinaba maarata oo banaanka loo bixi waaye qabow daraadiis hataa shaqa waa aadi wayne saameyn weyn buu noo geystay khaasatan dadka maaragtay oo ku cusub waddankan oo ku dhalanin oo mardhow imaaday aad bay hoosh ugu adag tahay xaaladda marka aad bay ugu adag tahay farxaan cali jimcaale wuxuu ka mid yahay soomaalida degan magaalada toronto wuxuu cabirayaa dareenkiisa ku saabsan qabowga iyo dabaylaha daran ee ka jira magaalada waxaa ka dhacay toronto iyo nawaaxigeeda qabow aada u daran waxaa dhacday in la aadi waayo iskuuladii in la aadi waayo shaqooyinkii dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha oo adeega uu ka dhammaado dukaameysigii la aadi waayey qabowguna wuxuu gaaray heer aan la malay karayn dowladda digniinada ay jeedisay waxaa ka mid ah in isu socodka gaadiidka uu noqon doono mid adag dadkuna ay wakhti badan ku qaadan doonto gaarista shaqooyinkooda iyo guryahooda dadka ku shaqaysta gawaarida sida tagsiga ama uberka ayuu sidoo kale saameeyey arrinkan waa kan cabdirashiid cali oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta gawaarida walaale runtii barafku aad buu noo saameeyey iyo qabowgiisa maadaama barafkii uu dhacayo qabow xuna uu jiro dadkii baabuurta waxay u weedayaan si taxadar leh traffic ayaan la kulanaa marka run ahaantii barafka iyo qabowga aad buu noo saameeyey waxyaalaha kale uu noo saameeyey waxaa ka mid ah run ahaantii markii aad damacsan tahay gaarigo kale inaad ku shubatid shidaal oo kale afar daqiiqa ama saddex daqiiqa xitaa banaankii ma istaagi kartid digniinadan ku aadan qabowga iyo dabaylaha daran ayaa imaanaya xilli la gudagelay fasaxa ciidda christmaska iyo sanadka cusub xuseen urxaaji v o a toronto
golaha warbaahinta ee kenya ayaa doonaya in baaritaan deg dega lagu sameeyo dilka wariye kenyana oo dhowaantan dil ugu geystay caasimadda dalkaasi kenya ee nairobi wariyaha v o a maryan maxamuud barre ayaa warkan nooga soo dirtay nairobi moses omusolo oo la shaqaynayay jaraa'idka afka dheer ee standard ee ka jira gudaha dalka kenya ayaa toddobaadkan laga helay xaafadda kayoole ee magaalada nairobi meydkiisa waxaana la sheegay in dhaawacyo dhanka madaxa uu qabay meydka golaha warbaahinta dalka kenya ee m c k loo soo gaabiyay ayaa cambaareeyey dilka wariyaha iyagoona dalbaday baaritaano wariyaha la dilay moses omusola ayaa ku caanahaa warbixinada ganacsiga oo uu wargeyska ku qori jiray dhammaan alaabihiisii oo ay ku jiraan taleefankiisii gacanta iyo sharcigiisii ayaa laga helay goobta meydka wariyaha uu yaalay sida ay boolisku caddeeyeen warbaahintii uu ka tirsanaa wariyaha la dilay ee standard oo markii meydkiisa la helay qoray in ay boolisku baarayaan meydkiisa iyo wixii sababayba hase yeeshee golaha warbaahinta ee m c k loo soo gaabiyo ayaa warmurtiyeed ay soo saareen waxay iminka ku dalbanayaan baaritaan madax bannaan oo deg dega in boolisku ay sameeyaan islamarkaana ay sharciga ku hor keenaan dambiilayaashii ka dambeeyey qaarijinta suxufiga maryan maxamuud bare v o a nairobi
waa xagaag haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyoo soo jeedinaya cabdiqaadir samakaab
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay in ka badan toban ruux oo lix ka mida ay rayid yihiin ayaa ku dhintay dagaal xooggan oo jimcadii shalay ka dhacay magaalada baydhaba kaasoo u dhexeeyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiya ka amar qaata siyaasiga maxamed aadan fargeeti oo ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi sida uu ku soo waramayo wariyaha v o e-da ee magaalada baydhaba mukhtaar maxamed catoosh sagaal iyo toban ruux oo toddoba ka mida ay yihiin dhinacyadii dagaalamay ayaa la gaarsiiyey cisbitaalada magaalada dagaalka ayaa salka ku haya muran ka dhashay muddo kordhis hal sano ah oo baarlamaanka koonfur galbeed ay saddex sano ka hor u sameeyeen madaxweyne cabdicasiis lafta gareen kaasoo siyaasiyiinta mucaaradka ay si weyn uga soo horjeesteen khilaafka ayaa sii xoogeystay wixii ka dambeeyey sagaal iyo tobankii bishan markaasoo afar sano ay u buuxsantay madaxweynaha koonfur galbeed dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay iska hor imaadka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dagaalka ayaa wax laga murugooda ku tilmaamay isagoo ugu baaqay dhinacyada inay qoriga iska dhigaan oo wadaxaajood ay isugu yimaadaan
wax aad iyo aad looga murugoodo looga xumaado waayo war lagu farxo ma aha walaalaha reer baydhabana waxaan leenahay horaa u soo aragteen waa taqaanaan idinkuma cusba colaad midaad adinku isku geysateen iyo mid kor idinkaga timid intaba waa soo aragteen qorga dhulka dhiga oo gogasha isugu imaada oo iswarsada oo waxaa idinka qaldan iska toosiya oo ninkaan idin anficayninya raalli ahaw dhaha kaa idin anfacaaya haysta hadduu joogo hadduu maqan yahay keensada walaalaha waxaan leeyahay marka cadowga waa kaas agga xaggu naga jira dhinaca nagama jira dhinacanuu naga jira jihada uu naga jiro aan aqoonsanno dowladda federaalka ee soomaaliyana xoog iyo xoolo iyo caqli waxay leedahay way isugu geynaysaa inay degaankaasi nabad mushkiladooda si nabad ay ku dhammaystaan ay ku xalistaan ayagoo raalli isku ah ilahay idankiisa
dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ay si rasmi ah ula wareegeen gacankuhaynta degmada ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa warbaahinta u sheegay in ruunirgood ay tahay degmadii ugu dambeysay ee maamul goboleedka hirshabeelle ee laga xoreeyo maleeshiyada al-shabaab
saakay lixdii aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo uu hogaaminaya xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegeen degmada ruurnurgood ruurnurgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada juxa alnaciima alkawtar oo dagaallo ad adag ay horay uga soo dhaceen xogtiisana xogtoodana aad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo konton maleesooyinka cadowga ah ee al-shabaab shan iyo toban maxaabiis looga qabtay shan ajnebiyana lagu dilay ciidanku saaka waxay xaqiijiyeen lixdii aroornimo si buuxda inay ula wareegeen degmada ruurnurgood ciidamadii cadowga way yaaceen degmada ruurnurgood waa degmadii u dambaysay ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee cadow hayste ee laga xoreeyo
ugu dambayntiina diyaaraddii ugu horreysay ee sida qayb ka mid ah ciidamada soomaaliya ee lagu tababaray dalka eritreya ayaa toddobaadkan ka degtay magaalada muqdisho diyaaraddan ayaa la sheegay inay qaybtii ugu horreysay kasoo qaaday dalka eritreya waana duulimaadkii ugu horreeyey ee duulimaadyo xiriir ah oo soo daabulaya ciidanka soomaaliya ee tababarka ugu dhammaaday dalka eritreya soo noqoshadooda ayaa imaanaysa xilli dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab haddaba wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa haaruun macruuf uga warramay soo noqoshada ciidanka
sidaad la socoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed muddo laba jeer ayuu dalka eritrea ku laabtay si uu maaragta ballanqaadkiisa ahaa wiilasha soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka eritrea inay maaragta dalka kusoo laabtaan waajibaadkii qaran oo loosoo tababarayna ay maaragta gutaan ilaahay fadigiisa qeybtii ugu horeysay maanta ayay maaragta dalka dib ugu soo laabteen maalmaha soo socda oo maaragta aanan fogeyn dhammaantoodan way soo dhamaystirmi doonaan haddii ilaaha yidhaahdo dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan sida ay maaragta dareenkooda iyo shucuurtoodii maaragta uu yahay oo ah in ciidankii soomaaliyeed oo muddada maqnaa dalku kusoo laabtay muhiimad gaar ah ayay annagana ka xukuumad ahaan noo leedahay dhinaca kale annaga ka wasaarad ahaan muhiimad gaar ah kale ayay noosii leedahay oo waxaa lagu jiraa dagaal ayaa waxaan kula jirnaa khawaarij haddii ilaah yidhaahdo waxay dhiig cusub u yihiin howlgallada iyo maaragta ahmiyadda ay noo leedahay howlgallada guud ee aan dalka uga cirib tirayno khawaarijta marka waa guul usoo hooyatay ummadda soomaaliyeed waana guul usoo hooyatay guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay ciidamadaas waktigan baahida gaarkaa loo qaba ay yimaadaan waa gartay bal waxaad ka warantaa ciidankan qaybtii ugu horreysa timid iyo sida loo soo dhoweeyey iyoiyo muuqaalkooda
ciidanku aad ay u fiican yihiin moralkoodana aad ugu fiican yahay iyagana aad ay u faraxsan yihiin si qurux badana loo soo dhoweeyey waana la soo galbiyey xerooyinkii loogu talagalay ayayna maaragta ku sugan yihiin waa gartay marka qorshuhu muxuu yahay qaybaha ku xiga iyo maalintii inta la keenaya iyo muddada lagu soo dhammaystiraya
ma rabo intaa faahfaahin ka bixiyo laakiin maalmo kooban gudaheeda haddii ilaah yidhaahdo ciidankaas iyagoo dhammaystiran ayay joogi doonaan waa gartay waad ka hadashay xilligan howlgallada aad ku jirtaan ciidamadani ma hore bay howlgal ka gelayaan mise muddo ayay soo kabanayaan
haaruunow taas waa faahfaahin hoose ma rabo inaan galo oo qorshaha iyo jadwalka saraakiisha ciidanka xoog dalka soomaaliyeed uga diyaarsan inay ay dadkan soomaaliyeed oo ciidankan soomaaliyeed oo muddada maqnaa iyo sida ay maaragta ay u shaqogelayaan iyo qorshahoodii hoose inaan galo ma rabo laakiin dowladdu guud ahaan xukuumad ahaan anaga qorshaheen waxa waaye ciidankaas inay ka qayb qaataan dagaalada maalinta iyo goobta iyo siday uga qayb qaadanayaan waa shaqo farsan waayo laba su-aalood baa i dhimanta hore diyaaradda ugu horeysa ciidan intee leeg bay sidee ma rabo tiro inaan sheego horena waa kugu sheegay tirooyinka iyo diyaaradaha iyo lambarka saaran ma rabo inaan ka faalo kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo u warramayey wariyaha v o eda haaruun macruuf haddaba ciidankan maxay kusoo kordhin karaan dagaalada socda ee dowladda soomaaliya ay kula jirto kooxda shabaab ayuu maxamed bashiir cabdiraxmaan weydiiyey sarreeyo guuto cumar maxamuud cusmaan oo ah qabiir ciidan oo ku sugan magaalada muqdisho
dagaalada shabaabka ay kula jirto wax weyn ayay ka qaban karaan waa ciidama waa niman dhallinyaraa aqoon-yahanaa waxawaaye waxbarasho leh muddo dheerna koorsooyin adag oo caskarinimo oo sarkaalnimo loo soo tababaray marka waa ka qaban karaan colalkooda ay loo howlgelayaan waana ka qaban karaan waxweynayna ka qaban karaan ciidamadii maanta ayay soo bilowdeen ma waxay kula tahay in muddo bil ah ay ku soo dhammaanayaan daabulistooda gudaha soomaaliya
ilaa janaayo bilowga bilowga labaatanka ugu horeeya janaayo ayay ku soo dhammaystirmayaan dalka
kaasi waxa uu ahaa sarreeyo guuto cumar maxamuud cusmaan oo u warramayey wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka salaamaha waxaa wada jir u soo jeedinaya caashi ibraahim iyo nuur xasan nuur
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen waa barnaamijkiinii waa barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan nuurow dhambaallada aan u yara kaadsanno waxaan ku bilaabaynaa heestan aan filayo inay dhegaystayaal badan oo barnaamijkan dhegaysanaya inay si weyn uga heli doonaan
cabkuya jacaylka macaasiya cidlaha idhigee macawaansada mase waan cilaalaa cidla ceer silaan ka cabadaye allahayo allahayo cidii bixi martigaadaan codayn caawa caawa aadan soorayn calaf waa halkiise waa la sii caraabsha martigaadaan codayn caawa caawa aadan soorayn calaf waa halkiise waa la sii caraabsha imisaan cudoonin cawdka iyo fooraha imisaan cudoonin cawdka iyo fooraha sida ruux curyaana u cuskugay daraada imisaan cudoonin cawdka iyo fooraha imisaan cudoonin cawdka iyo fooraha sida ruux curyaana u cuskugay daraada inkastood cayuuf iyo caruurta aad ka fududahay kolley kuma canaadeen caku kuma idhaahdeen waa curaade kori caanbixyartaan cudbitaan lahaa sow caris ma marin waa curaade kori caanbixyartaan cudbitaan lahaa sow caris ma marin maxaan kaa cadgoostaa ama kuwa cagaaga maxaan kaa cadgoostaa ama ku cagaaga cudbiyey abbaayoy abbaayoy maxaanka gacaaga maxaan ka cadgoostaa ama ku cagaaga maxaan ka cadgoostaa ama ku cagaaga cudbiyey abbaayoy abbaayoy maxaan ka gacaaga casir garte oomani caawi caawinaad u baahnayd haddaad cirid ku kulantaan ceelkaasoo ma geysin casir garte oomani caawi caawinaad u baahnayd haddaad cirid ku kulantaan ceelkaasoo ma geysin waad iga cararaye cosob raadinaye waad iga cararaye cosob raadinaye haddaad ila colowday caradu way iska badan tahay waad iga cararaye cosob raadinaye waad iga cararaye cosob raadinaye haddaad ila colowday caradu way iska badan tahay inkastood cayuufiyo carruurtaad ka fududahay kolley kuma canaadeen caku kuma idhaahdeen calcalyada biyaha ceegaaga gee cisibtaan lahaasow imaa cajabin
waa tahay aan intaasi ku dhaafno heestaasi cudbi iyo fannaanka maxamuud xaaji cali geybarow dhambaalku ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray caasho dadka kale ah istaahil jaamac qudhac iyo cabdi jaamac qudhac xasan maxamed cabdilaahi iyo deeq maxamed cabdilaahi abti caydiid xidhe iyo hooyo nuure xidhe waxaa kaloo ku jira sabaad yuusuf cabdilaahi iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiini iyo gaas jaamac qudhac iyo maxamed jaamac qudhac dhammaan asxaabtani oo kala jooga burco iyo magaalooyin kale waxa ay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cumar qudhac iyo xamde axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu wuxuu yidhi waa axmed aadan oo jooga beled xaawo waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi dadka kale ahoo iyo farxiyo maxamed oo joogta ethoobiya gaar ahaan boqol maayo iyo sidoo kale abti aadan maxamed isna wuxuu joogaa beled xaawo waxa uu leeyahay labadooduba waa salaamayaa waxaan leeyahay meeshaad joogtaanba nabad bashbash iyo baraare ku jooga annagun waxaan leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka nuur heesta labaad ee aan dhegaystayaashu u hayna caasho waa heesta jiirdabac waxaa codkeeda macaan nagu soo gaarsiinaysa fanaanadda farxiya cali faarax
ma jiibsado sida xidhka juuqu dhowr hurdo kala jarmaadne jibsado sida xidhka juuqu dhowr hurdo kala jarmaadne adiga jirtaabay jeedaalada indhuhu kala jitay baalkuye dhanka adiga jirtaabay jeedaalada indhuhu kala jitay baalkuye inaan kula jinaanahay insi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac walaalo inaan kula jinaanahay insi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac walaalo inaanyaho jidhidhico laygu wada jejabiyo jartaygu xumaate inaanyaho jidhidhico laygu wada jejabiyo jartaygu xumaate jirado darada jidinkay qalalaya jalkii qaadan waaye jirado darada jidinkay qalalaya jalkii qaadan waaye inaan kula jinaanahay insi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabaca walaalo inaan kula jinaanahay insi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabaca walaalo ma jiibsado sida xidka juuqu dhow hurdo kala jarmaadne inaanyaho ma jiibsado sida xidka juuqu dhow hurdo kala jarmaadne dhanka adiga jirtaabay jeedaalada indhuu kala jitay baalkuye dhanka adiga jirtaabay jeedaalada indhuu kala jitay baalkuye inaan kula jinaanahay jinsi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac walaalo inaan kula jinaanahay jinsi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac aboowo
waa tahay waxaan filayaa in aad ka wada bogateen heestaasi layaabka lahayd ee jiirdabac waxaa ku luuqeynaysay allaha u naxariista farxiye cali faarax haatan aan ku laabanna dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaa noo baaqay dadka kale ah cabdiraxmaan yuusuf cabdulaahi iyo mustafa yuusuf cabdulaahi iyo cali yuusuf cabdulaahi cabdiqani yuusuf cabdulaahi iyo iid yuusuf cabdulaahi iyo sidoo kale cabdixakiim yuusuf cabdulaahi dhammaan asxaabtani isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan faysal yuusuf gaas iyo marwadiisa xamde yuusuf cabdilaahi oo wiil ugu dhashay tuulada jiiqle oo ka tirsan degmada gaashaamo wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxaan leenahay noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waa tahniyad dadka dirayana waxaa ugu horeysa iqro maxamed cali waxaa kaloo dhambaalka kula jira zahro maxamed cali iyo faadime maxamed cali iyo khatre maxamed jaamaac iyo faadime ibraahim barrow hindiye dhaqane salmo maxamed cabdulaahi iyo amaal maxamed jeelaxiish baa la yiri iyo sulaymaan xasan iyo cabdiweli faarax iyo ogaas siciid bashiir iyo ibraahim shaahiyo baa la yiri iyo yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan boqorkiiyo boqoradda baa la yiri khadiijo xuseen iyo cabdinuur maxamed cali oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan dhagaxley gabadhaasi waxaa loo bixiyey caasho cabdinuur maxamed cali ducada waa dhankiina baa layidhi caasho waxaan leenahay soo weyno wanoqo tii soo barbaartaa oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacdaa allaha kaa dhigo aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno waa heesta dulqaad iyo codadka labada fanaan maxamed suleymaan tubeec iyo marwe maxamed
iyagoo dan qudha wadaba midba doorsimoodahay ey dulqaada adiguna
wadacadda la rahaacahay aday dagay markii horay dacadda la rahaacahay aday dagay markii horay dumarna fiira laga rohole kuwanse ka digtoonahay waxba dulqaadahay oo dhane markiyaan dadahiisnahaye enawada u duhubnahaye markiyaan dadahiisnahaye enawada u duhubnahaye endaare macaha shaqaye wadigii kudigaa yidhiye nafsigii ma kula digaye nindabe cadlahaanahaye hadalku kadahadegoye onindabe cadlahaanahaye hadalku kadahadegoye ekiyaanan doonahaye isii dulmarayahae edib dambay sahaye odhane
dabadeed heshiiyahaye codadku istiidahayo odabadeed heshiiyahaye iyagoo dan qudha wadaba midba door simoodahaye
odacadda la rahaacahaye aday daagay markii horae odacadda la rahaacahaye aday daagay markii horae dumarna fiira laga roore wanse ka digtoonahaye waxba dulqaadahaye odhane
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray ciise jacfar sheekh iyo axmed jacfar sheekh suleymaan cabdulmaalig maxamed iyo yuusuf cabdiraxmaan cabdiraxmaan xikam cabdulaahi abshir iyo aadan cabdulaahi cali maxamed fadal mucalim iyo daa'ifa cabdulmajiid mucalim aamine yuunis cabdulaahi iyo rushda mucalim cabdulaahi iyo hooye faadumo keerow aadan dhammaan dadkani oo isku duuban waxa ay halkani hambaliyo meher uga dirayaan cabdisalaam jacfar sheekh iyo sucaade yuunis cali oo dhowaan meherkood uu ka dhacay deegaanka toos weyne ee gobolka bay waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allaha idin kala siiyo aamiin dhambaal kale oo qurux badan oo tahniyada waxa uu naga soo gaaray roodo aadam ibraahim iyo khadar aadan ibraahim iyo mushtaaq aadan ibraahim waa dhammaan ilmo aadan ibraahim xamda ku jirta iyo sidoo kale hooye xaliimo ibraahim iyo hooye faadumo aadan xuseen cabdulaahi axmed iyo isra cabdulaahi axmed iyo sahra cabdulaahi axmed iyo sidoo kale naciima maxamed iyo xasan cabdulaahi axmed iyo cabdirasaaq anshax iyo roodo axmed maxamuud dhambaalka waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jirta ayaan axmed maxamuud iyo xaliimo jaamac xirsi iyo deeqo maxamed yuusuf iyo faadumo maxamed yuusuf sahra suleymaan ibraahim iyo ugu dambeyntii baa la yidhi cabdiqani suleymaan ibraahim dhammaan dadkan waxay kala joogaan ingiriiska norway jarmalka ethoobiya iyo somalilan waxaanay tahniyad meher oo farxad leh u dirayaan cabdulqaadir aadan ibraahim iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi fahiima cabdulaahi xasan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada burco iyaga oo kala jooga wadamada jarmalka iyo ingiriiska wayahay taariikhdu markay ahayd labaiy labaatankii december ee sanadka laba kun labaiy labaatanka waxaan leenahay bay yidhaahdeen barakooba annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah dhammaan ilmo jaamac muuse bile oo kale ah hodan jaamac muuse iyo sucaad jaamac muuse cumar jaamac muuse xaaskiisa iyo caruurtiisa doctor daahir jaamac muuse daljir maxamed jaamac muuse iyo nuuridiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan axmed cabdiraxmaan iyo deeqa xasan axmed oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenahay axmed iyo deeqa allaha idinku arsaaqo owlaad baarayaal ah gurigiinana gurinagi dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray cali aadan maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo maxamed cali caalin iyo xaliimo ciise maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo nimcaan jaamac iyo suuri maxamed iyo sabaad maxamed dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layiri waxay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin gaarsiinayaan maxamuud aadan iyo hodan axmed oo wiil gu dhashay magaalada burco waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta afraad ee barnaamijka nuur soo qabo caasha heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doonnaa waxaa si wada jir ah ugu luuqeynaya fanaaniinta faarax siidow faarax iyo sitey maxamed sheekh qosol wanaag heestaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
dibiyaalan kuu soo rare dahabii qalinii deeq waxii dalka yaal aan kuu soo dire aan ii soo dooro dibiyaal aan kuu soo rare dahabii qalinii deeq waxii dalka yaal aan kuu soo dire aan ii soo dooro anaada yaraa dadaalay anaada yaraa dadaalay darweyn inaan ku dhisaa damacayga ku yaal daacadii waaye haddu qumoogin dowlaay aan ii soo dooro daarweyn inaan ku dhisaa damacayga ku yaal daacadii waaye hadduu qumoog indulay ani soo dhoobay
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana wadil u soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur nuur buqaari halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington qadarka daqiiqadaha nooga haray waqtigaan hawada ka bixi lahayn waxaad kusoo dhawaataan hees uu qaada fanaanka xasan xuseen lafole heestaasina waxaa ugu dambeysay uu qaadaya la foole idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a intaan mar kale hawada kulmi doonno oo anigoo ibraahim xasan daanduro idinle nabadgelyo dhankaalkiyo kumatusa dhibaato